Waaxda gaadiidka ee maamulka gobolka Banaadir ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay wadada u dhaxeysa degmooyinka Kaaraan iyo Cabdicasiis ee Kaddara iyadoo ay ka qayb qaadaneyso dadaallada lagu xoojinayo bilicda caasimadda. Ololaha nadaafadeed ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran oo uu maamulka gobolka Banaadir ku doonayo in lagu hagaajiyo nadaafadda iyo bilicda gobolka Banaadir. Cabdiqaadir Axmed Maxamed Agaasimaha Waaxda Gaadiidka ee gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyay ololaha nadaafadeed ay sameeyeen.
Annagoo ah waaxda gaadiidka dowladda hoose xamar oo si gaar ah ugu qorneyd garabna ka helaysay ee labada degmo Cabdicasiis iyo Kaaraan maamulkooda iyo habeeynahooda garab waxa ka helaysay ayaa waxaa si wanaagsan uga shaqeynay een wadada Kaddare oo runtii ahayd meel aad iyo aad ugu baahneyd shaqo culus in laga qabto een runtii mar walba shaqada marka la bilaabayo waxay leedahay after iyo before ay leedahay shaqada markaa bilaabeynay qaabka ahayd meeshaan waa muuqatay haddana sidee taa waa muuqataa Ololaha nadaafadeed oo laga sameeyay wadada u dhaxeysa degmooyinka kala ah Kaaraan iyo Cabdicasiis ayaa ka mid ah ololaha nadaafadeed ee lagu soo celinayo bilicda gobolka Banaadir.